badda cas ayaa loo arkaa goob istaraatiiji ah oo muhiimad weyn u leh dalalka xuduudda la leh waxaana muhiimaddeeda xoojinaya barta ay ku taalo juqraafi ahaan taasoo u oggolaanaysa waddamada gobolka iyo kuwa caalamkaba inay galaan badweynta hindiya iyo badda mediteraneanka waxaa kale oo ay saamayn ku leedahay amniga saddex jiho oo muhiim ah kuwa oo kale ah amniga qaranka waddamada carabta amniga geeska afrika iyo amniga caalamiga ah maadaama ay tahay marin biyood istaraatiiji ah haddaba xasiloonida iyo xurnimada badda cas waxay muhiim u tahay waddamada xuduudda leh iyo xitaa kuwa caalamka maadaama khatar kasta oo ka dhacda ama ku soo wajahan ay si toos ah u saamaynayso ganacsiga caalamiga ah sida ay sheegayaan khubarada marinada badda qiyaastii boqolkiiba labaiyo toban ganacsiga caalamiga ah iyo boqolkiiba labaatan wadarta maraakiibta konteynerada waxa ay maraan badda cas sanad weliba doctor khayr cumar axmed oo ah baare ku takhasusay xiriirka caalamiga ah kuna nool magaalada washington ee dalka maraykanka ah waxa uu sheegayaa deganaansho la'aanta ka jirta marinka muhiimka ah inay khatar ku tahay nabadda iyo ammaanka caalamiga ah sidaasi darteedna in la helo xasilooni waxa ay u baahan tahay buu leeyahay dadaal dheer oo ka yimaada dhammaan dhinacyada ay khusayso si wax looga qabto sababaha aas-aasiga ah ee gobolka ka dhigaya masraxa loolanka juqraafiga siyaasadda waxaa laga digayaa loolanka maraykanka ruushka iyo quudo kale oo imaaraadka iyo turkigu ay ka mid yihiin ay ugu jiraan badda cas in la ilaaliyo amniga iyo xasiloonida badda cas waxa ay falanqeeyaal badan u arkaan mid damaanad qaadaysa xorriyadda dhaqaale iyo tan bulsho sidaasi darteed waxa ay ku talinayaan in la xoojiyo fursadaha lagu wajahayo caqabadaha ka dhalanaya tartanka juqraafiyadeed tartamada caalamiga ah ee juqraafiyadeed ee ka dhasha afrika ah waxaa mar weliba ka dhasha cawaaqib aysan mahdin waddamada galbeedka sida uu sheegayo doctor khayre marka loo eego xiriirka ka dhexeeya badda cas iyo gobolka geeska afrika waa mid ballaaran oo lagu garto isku tiirsanaanta taas oo macnaheedu uu yahay in waxa ka dhaca daanta bari ee badda cas ama khaliijka carabta ay saamaynayaan waxa ka dhacaya galbeedka ee geeska afrika xiriirka istaraatiijiyadna waxa uu ka muuqdaa afar xaglo oo waaweyn kow marinka baabulmandab oo ku yaala inta u dhexaysa yemen iyo jasiiradda carabta iyo jabuuti iyo eritrea waxaa halkaa loo arkaa marin aad muhiim u ah isku xirka badda maadaama uu xidhiiriyo badda cas iyo gacanka cadmeed iyo badweynta hindiya taasoo ka dhigaysa marin muhiim u ah ganacsiga caalamiga ah gaar ahaan shixnadaha shidaalka ee khaliijka carabta labo xagasha labaad waa muhiimadda dhaqaale sida horey loo xusay badda cas waa marin ganacsi oo muhiim u ah badeecadaha iyo ilaha tamarta ee u dhexeeya yurub aasiya iyo afrika sidaanoo kale geeska afrika waxaa lagu tiriyaa marin laga soo galo suuqyadaasi iyadoo dekedaha jabuuti iyo berbere ee soomaaliya ay door weyn ka qaataan fududaynta ganacsiga sidoo kale labada gobol waxa ay leeyihiin khayraad badan oo dabiici ah oo aan laga faa'iidin sida shidaalka gaaska iyo macdanta taasoo albaabka u furaysa tartanka siyaasadda juqraafiga ah iyo caqabadaha amni ee soo muuqanaya saddex xagasha saddexaad waxaa lagu tilmaamaa walaaca amniga ah gobollada badda cas iyo geeska afrika waxa ay wadaagaan caqabado xagga amniga ah oo ay ugu wacan tahay maraakiibta burcadda ah ee boobaya khayraadka badda iyo waxa ay ugu yeeraan burcad badeedda ah kuwaasoo lagu tilmaamayo labaduba inay khatar ku yihiin marin biyoodka badda gacanka cadmeed waa meel ay ku badan yihiin maraakiibta jariifka iyo xadgudubyada loo geysto kalluumaysatada sababaha tartanka ayaa ah hoos u dhac dhaqaale oo ka jira caalamka iyadoo badda cas ay soo jiidatay indhaha quwadaha gobolka iyo kuwa caalamiga ah si ay u raadiyaan ila dhaqaale ay ka samayn karaan ama ha qabsadaan ama dulaal ha ka noqdaan qaar ka mid a dadyowga gobolka ayaa iyaguna ku doodaya inay masaalixdooda ilaashanayaan iyaga oo samaynaya isbahaysi si ay saameyn ugu yeeshaan xaaladda hoose ee waddamada gobolka sida soomaaliya iyo yemen waxaana ugu daran waddamada indhaha ku haya daanta galbeed ee badda cas dowladaha shisheeye ee ka baxsan kuwa gobolka sida maraykanka shiinaha iyo ruushka ayaa iyaguna doonaya inay xoojiyaan joogitaankooda ciidan sababo kala duwan awgood maraykanku waxa uu danaynayaa inuu sii wado haymanadiisa sii liidanaysa iyo in uu ka hortago saamaynta quwadaha iska soo horjeeda dhanka shiinaha iyagoo adeegsanaya xeelad ayaa waxa ay doonayaan inay ballaariyaan saamaynta dhaqaale ay ku leeyihiin maalgelinta kaabayaasha dekedaha iyo saamaynta jidad ganacsi waxaana ay saldhig ciidan oo ka baxsan waddankooda ka samaysteen jabuuti bishii ogosto sannadkii labada kun toddobiyo tobanka dhanka kale ruushku waxa uu isna danaynayaa inuu xaqiijiyo in sidii uu dib ugu soo celin lahaa saamayntii iyo galaankarkii uu beri ku lahan jiray mandiqadda wuxuuna si gaar ah u danaynayaa inuu dego biyaha diiran gaar ahaan dekedda bod suudaan ee dalka suudaan muuqaalkan juqraafi siyaasadeedka ah waxa uu dhalinayaa su'aalo ku saabsan sida uu u noqon karo amniga biyaha badda cas iyo waxa ay tahay saamaynta istaraatiijiyadeed ee uu keeni karo tartanka ka dhexeeya dhinacyada doonaya inay ku tartamaan dhul iyo bad aanay lahayn loolanada loogu jiro biyaha istaraatiijiga ah ee badda cas ayaa waxa ay ka qayb qaateen inay kordhiyaan jilicsanaanta dalalka gobolka qaarkood taasoo keentay xaalad siyaasadeed oo aan deganayn waxayna gacan ka geysatay abuurista caqabado siyaasadeed caqabado dhaqaale iyo kuwo amni oo si xun u saameeyey amniga gobolka badda cas iyo gobolka geeska afrika tusaalena waxaa loo soo qaadan karaa dhowr waddan kow dagaalka yemen ka socda tan iyo sanadkii labada kun iyo shan iyo tobanka ayaa horseeday in qaar ka mid a dhinacyada gobolka ay militari ka dhigtaan dekado muhiim ah gaar ahaan kuwa dhaca daanta galbeed ee badda cas tani waxa ay keentay in culayska amni uu kordho saamaynna uu ku yeesho socodka baabulmandab oo ka mid ah marinada badda ee ugu muhiimsan adduunka lana marsiiyo inta badan saliidda iyo gaaska dabiiciga ah ee laga dhoofiyo waddamada carabta maraakiibta ka timaada ama u socota waddamada khaliijka ee isticmaala marinkan waxaa sanadkii tiradooda lagu qadariyaa kow iyo labaatan kun oo markab taasoo ka dhigan in maalinkii ay maraan konton iyo toddoba markab xaaladan amni waxa ay sii xoojisay loolanka siyaasadeed waxaana ay sababtay inay meesha ka baxdo oo ay burburto dowladdii yemen labo soomaaliya waddanka soomaaliya waxaa si weyn u saameeyey tartanka juqraafiyeed iyo loolanka ay dowladaha shisheeye iyo kuwa gobolka ugu jiraan inay degaan badda cas ilaa heer ay haatan marayso in etoobiya ay soo hunguriyeyso qaybo ka mid a xeebaha soomaaliya abiy axmed ayaa doonaya inuu ka faa'iidaysto tartanka loogu jiro badda cas isagoo iska laaluushaya madaxda dowladda taagda daran ee ka jirta soomaaliya saddex suudaan isbeddelka siyaasadda ee suudaan ka dhacay sanadkii labada kun sagaal iyo tobankii waxa uu abuuray xaalad amni xumo taas oo keentay inuu dagaal ka qarxo waddanka bishii abriil sanadkii labada kun saddex iyo labaatanka qaar ka mid a waddamada gobolka ayaa ka qayb qaatay burburinta dowladdii suudaan si la mid ah wixii ka dhacay soomaaliya iyo yemen suudaan marka ay dowlad rasmi ah ka jirtay waxa ay saamayn siyaasadeed iyo mid juqraafi ah ay ku lahayd badda cas maadaama xeebta suudaan ee badda cas uu dhirirkeedu dhan yahay lix boqol toddobaatan kilomitir ugu dambayntii xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa isha ku haysa ololaha ay etoobiya ku doonayso inay ku saldhigato badda cas iyadoo ka soo gelaysa bariga soomaaliya hamigeeduna uu yahay inay qaadato qayb ka mid a xeebaha waddanka iyo dhulkaba xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay awood u yeelatay inay noqoto jihadii ugu horreysay ee ka falcelisay is-afgaradkii muuse biix iyo abiy axmed dhowaan waraysi maqal iyo muuqaal ahaa oo aynu la yeelanay sheekh cali dheere afhayeenka xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa uu ku sheegay in dadka soomaaliyeed ay u midoobayaan difaaca baddooda xareensa mujaahidiin ma ahan ashkaas fulaan iyo jaamaci geedi iyo cali ah ma ah xarag shabaab mujaahidiin waxaa ah ruux walba oo muslima oo qiiro diinad leh oo waxa weeye dalkiisa iyo maxay ahayd in la qaato ka dhiidhinaya diintiisa in la dumiya ka dhiidhinaya dadkiisa in la laayo ka dhiidhinaya waxaa al-shabaaba waxa weeye nin kasta oo garanaya damaca iyo waxa ay ka leeyihiin gaalada caalamka nasaarada caalamka khaasatan nasaarada xabashi waxay dhulkan iyo danta ay ka leeyihiin garanaya ayaa al-shabaaba waxaa al-shabaaba in qof kasta oo ama ruux kasta oo ogol maanta inuu dalkiisa difaacdo oo diintiisa uu difaacdo dadwadiisa difaacdo ayaa al-shabaab al-shabaab dadka intaa la eg marka ah markaad fiiriso sifaat kaalihi dee waa ummadda soomaaliya inteeda badan wa ummadda soomaaliyeed intooda badani ma ogola dalkooda in la qabsado ummadda soomaaliyeed intooda badani ma ogola diintooda in lagu soo xadgudbo ummadda soomaaliyeed nisbada ugu badani ma ogola nasaarada caalamkooda waxay rabta ay ka samaysato in dadkooda ay layso inay gabdhahooda ay kufsato ma ogola idan waxaa weeye dadka intaa tira le-eg ummadda soomaaliyeed muslimiinta ah ayaa horta dalka difaacanaya oo waxa weeye diintooda difaacanaya oo dekadahooda iyo maxay aheeday difaacanaya saa daraaddeed qadiyaddu waa ka weyn tahay qadiyad xaraka iyo urur iyo la yidhaahdo waa qadiyad ka weyn weeye marka inagu waxaan aaminsannahay ummaddan soomaaliyeed ee muslimka ahi inay isdifaaci doonto dalkeeda difaacanayso dadkeeda difaacanayso diinteeda difaacanayso